إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaar ka mida ciidamada shisheeye ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose ciidamada etoobiya ee gobolka baayi ku sugan ayaa duqayn ku dilay qof dumar ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay fuliyey weeraro ka dhacay meelo kala duwan maamulka galmudug ayaa degniin u diray qaar ka mida madaxda suufiyadii burburtay ee guriceel oo doonaya inay dib isu soo nooleeyaan si ay xilal u helaan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa biyaha webiga gaarsiisay deegaanka hawaayi oo uu ka maqnaa muddo ka badan toban sanno ganacsiga soomaalida ee nairobi ayaa waxaa saameyn ku yeeshay cudurka korona wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa ay ku guulaysatay inay biyaha webiga jubba gaarsiiso dhul uusan weligii gaarin waxaa sii kordhay khasaarihii ka dhashay qarax xooggan oo ka dhacay magaalada gotembrek ee dalka swiden oo u diyaargarooba warkaasoo fidsan من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
warkiioo faahfaahsan qaar ka mida ciidamada shisheeye ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo shalay lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo ku aadan ciidamada etoobiya ku sugan gobolka baay oo duqayn ku dilay qof dumar ah iyo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay fuliyey weeraro kala duwan waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin
ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamada uganda ayaa ku nafwaayey qaraxyo shalay gelinkii dambe ka dhacay intuu dhexaysa deegaanada danow iyo shalaambood saddex kale oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa waxaa la xaqiijiyey in halka ay ku dhaawacmeen laba qarax ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin waxay la beegsatay ciidamada uganda xilli ay isku dayayeen in ay jidad hagaajiyaan maadaama jidkii weynaa oo ay horay u mari jireen qaraxyadu ay ku bateen hase yeeshee halkii la doonayay in jidadka lagu hagaajiyo si dib loogu maro ayay qaraxyadu ka dhaceen diyaarada nooca qumaatiga u kaca ayaa usoo degay ciidamada uganda si loogu qaado dhaawacyada iyo askarta la dilay intaba isla gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa la weeraray qaar ka mid a ciidamada uganda ee ku sugan deegaanka golweyn diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaa laga maqlayey dhanka magaalada muqdisho xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada boliiska dowladda federaalk ah ninka waxaa lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi oo ku magac dheeraa amaba caan ku ahaa shiine rag hubaysan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ka tirsan ayaa la xaqiijiyey in dilkaasi ay fuliyeen dhanka gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday isla jubbada hoose saaka dagaal ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka kulbiyow ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku ekeeyey ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwa oo isku dayay in deegaanka ay ku rondeeyaan amaba ay gaaf wareegaan ka gadaal markii dhuufaysyadooda ay ka soo baxeen muddo kooban ayuu dagaalku halkaasi ka socday dhanka gobolka bokool xalay waxaa weer lagu ekeeyey qaar ka mid a ciidamada etoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada xudur weeraradaasi waxaa ka horreeyey weeraro hore isdaba jooga oo ciidamadan lala beegsaday dhanka gobolka baay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay madaafiici ku garaaceen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada qansax dheere madaafiicda ayaa la sheegay in ay saldhigga ku hoobteen wixii dhimasho ah iyo wixii dhaawaca halkaa ka dhashay kama aynaan war helin askarta etoobiya ee ku sugan qansax dheere islamarkaasina ay deris yihiin saaxiibana yihiin askarta madaafiicda lagu garaacay ayaa ayaguna geestooda waxa ay bilaabeen in madaafiic ay ridaan madaafiicda ayay ku garaaceen meelo dulaadka ka ah qansax dheere mid ka mid a madaafiicdaas ayaa waxa uu ku dhacay guri ku yaala tuulada ismaaciil oo qansax dheere hoos tagta xogaanu halkaa ka helna waxa ay sheegaysaa in ugu yaraantii qof dumar ah ay madaafiicda ku dhimatay dhanka gobolka shabeellaha dhexe xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay cagta mariyeen bar kontarool oo ciidamada maamulka hirshabeelle ay ku lahaayeen degmada balcad gaar ahaana kontaroolka xiga dhanka magaalada jowhar mar qura ayay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen ciidamada isbaarada ku sugnaa ciidamada maamulka hirshabeelle ee halka ku sugan ayaa la sheegay inay kala carareen faahfaahin dheeri kama aynaan helin wixii khasaare ee ciidamada la weeraray la gaarsiiyey maamulka galmudug ayaa degniin u diray qaar ka mid a madaxda suufiyadii burburtay ee guriceel oo doonayay inay dib isku soo nooleeyaan si ay xelal u helaan cabdifataax maxamed ayaa ka waramaya xubno ka tirsan madaxda suufiyadii la kala diray ee fadhigoodu ahaan jiray guriceel iyo dhuusamaraab oo dhowaan dib uga soo laabtay nairobi ayaa bilaabay wax u ege is-abaabulid si ay u galaan gorgortan siyaasadeed xilna uga helaan nidaamka deegaankaasi ka jira maamulka galmudug oo arintaasi ka hortegaya ayaa soo saaray digniin culus oo ku socota xubnaha suufiyada ee muddada dheer ku daabnaa xabashida itoobiya war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka qoorqoor ah ayaa suufiyada lagu faray inay joojiyaan ha-abaabulka ay wadaan oo lagu tilmaamay horinta colaado saameyn ku yeelan karaya deegaano aanay markii hore dagaallo ka jirin macalin maxamuud oo ah ninkii hadda ka hor yidhi sheekh uweys ayaa geel baktiyey soo nooleeyey iyo shaakir ah ayaa laba iyo tobankii bisha sagaalaad ee laba kun iyo koob iyo labaatan tegay deegaanka lagu magacaabo huurshe si ay uga qaybgalaan siyaara barakaysiga ay u aaminsan yihiin ee qabriga sheekh yuusuf direed qabrigaas oo uu macalin maxamuud dhowr sanno ka hor ka sheegay in dadku muraadkooda weydiistaan sheekh yuusuf direed oo muddo hore dhintay ayay hadda isaga iyo shaakir kaga dhawaaqeen abaabul iyo kicin dagaal sida lagu yidhi war-saxaafadeedka galmudug waxaa lagu eedeeyey oo war-saxaafadeedka lagu sheegay inay ilaa iyo hadda ka shaqaynayaan abaabulkaas dagaal oo ay uga soo horjeedaan maamulka galmudug iyo ammaanka sidoo kale waxaa qoraalka lagu faray ciidamada wata dareyska ee qaybta ka ah abaabulkan in afar iyo labaatan saac gudahooda ay ugu soo laabtaan xeryahooda ciddii u hoggaan sami weysana laga qaadayo tallaabo waxaanu u sheegaynaa shacabka ganacsatada siyaasiyiinta iyo qof walba oo ku howlan gacansiinta kuwa ka shaqaynaya colaadda iyo duminta maamulka galmudug inay faraha kala baxaan abaabulka iyo kicinta dadweynaha ogaadaanna inay tahay faldambiyeed taliska ciidamada booliiskuna uu la socdo dhaqdhaqaaqooda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka dhaqdhaqaaqyo ciidan ah oo daahsoonah ayaa ka jira magaalooyinka guriceel iyo dhuusamaraab lamana oga sida uu xaalku noqon karayo wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa biyaha webiga gaarsiisay deegaanka haaway uu ka maqnaa muddo ka badan toban sano warkaas iyo war kale oo la xidhiira wilaayadii jubbooyinka oo iyana gaarsiisay biyaha webiga dhul uusan weligii gaarin waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan dalka soomaaliya waxaa mara laba webi kuwaasoo kale ah webiga shabeelle iyo kanjubba oo ay ku tiirsan yihiin gobollo badan si loo kordhiyo waxsoo saarka loogana faa'iideysto biyaha webiyadan waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka hirgalay mashaariic waaweyn oo aada loo mahadiyey haddaan ku horumarno shabeellaha hoose waxay wilaayadii islaamiga ah ku guulaysatay inay biyaha webiga dhaafsiiso deegaanka hawaayi oo uu ka maqnaa ugu yaraan muddo afar iyo toban sano ah sheekh cabdisamed oo ah waaliga gobolka oo la hadlay barnaamijka badqabka cuntada ayaa marka hore ka sheekaynaya howsha ay qabteen iyo masaafada dhulka ay qodeen ka hor inta aan biyaha lasoo sii dayn wilaayadan jazaahumullahu kheyran iyo walaalaha beerleyda ah iyo xarakada waxaa laskaga kaashaday arrintan insha alla taala si loo dhiirigelin lahaa dadkana ay waxaweyaan waxsooarkooda kor loogu qaadi lahaa waxaa umaynaa muddo hadda sanadku dhawaad laga joogo la bilaabay qodis webiga in la cara bixiyo maadaama webigii dee uu yahay muddo aan la cara bixinin uu meelaha qaar uu ka duroobay meelaha qaarna uu iska carada iyo buuxsantay oo dhul uu iska noqday caadi ah arrintaas iyadoo laga duulaya insha alla taala haduu lerado waxaa la qoday wax ku dhow boqol kilomitr aa la cara saaray oo la dhisay wixii fara ahaa ay biyaha ku fatihi jireenna waa laga xiray berleydi dhibaato badan kuin jirta waa laga xiray waaliga ayaa sidoo kale sheegay in webiga ay gaarsiiyeen meelo uusan gaarin muddo aada u badan biyaha labaatan sano meel ku dhawaad waxaysan meel ayan soo gaarin hadda soo gaarin sanadkan deegaanadaas waxaa ka mid ah oo labaatan sano kudhawaad biyaha ay soo gaarin hawaya ka mid ah sablaala ka mid ah webigana waxaa laga bilaabay qodista laga bilaabay min hawaii ilaa iyo kuntuwaria la qoday meelaha ka shisheeyana meelaha farihii biyaha ay ku fatihi jireen webiga waxaweyaan ee dadka beeraha ka haleen jiray wax ka heli jira markii biyaha soo buxsana waa laga xiray bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaar ahaan kuwooda degan dhulka biyaha la gaarsiiyey sida hawaai iyo meelaha u dhow ayaa si weyn usoo dhoweeyey horumarka ay samaysay wilaayada kulley sanadkan dalfur daahira la yidhaahay ma'anaa dowkan horta wilaayada si fiicana waxnuu tarti beeraha ku waraabsanay biyaha markii imaaday ilaahay wilaayada ilaahay akaalmayo toban iyo afar sano weliga waa lahay halkana markaa eh, eh, toddoba baaldoorsan oo duco qaba yaa halkan tegey oo culimmadu soo jahaysay maalintuu saa soo qadaba ducaannu ku kalwin sidaannu indhaha saa u lahayn yaa biyihii la keenay nabigiina waa aragtaa dad iyo dunya sida loogu liibaanay maamulka al-shabaabba ku yimid culimada oo guddiga xidhatuu ku yimid gargaarkaana allah iskale allah adeejiyey culimada dhanka kale wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa webiga jubba ka qabatay shaqooyin badan oo ay ku bixisay dhaqaale iyo juhdi xoogan iyadoo qoday kanaalo sidoo kalena la timid hal abuur muhiim ah kaas oo ah in biyaha webiga laga hoos bixiyo laamiga oo la gaarsiiyo dhul qallayl ahaa oo aan biyo heli jirin sheekh maxamed abu cabdalla oo isana ka qaybgelayay barnaamijka badqabka cuntada xalqadiisa lixaad oo ka sheekeynaya mashruucan ayaa waxa uu yidhi waxyaabihii aan ummadda u qabanay waxaa ka mid a kanaaladii inaan furnay oo kanaalo badan aan dayactirnay waxaa ka mid a buundooyin badan inaan macnaha aan samaynay oo aan macnaha qaarkood aan dhisnay kuwan aan dayactirnay qaarkood in webiga xataa aan ka hoos bixinay intaan webiga kasoo jiidnay laamiga dheer ee isku xira muqdisho iyo kismaayo xataa aan ka hoos bixinay ilaa iyo dhowr meelood laamigii aan goynay webiga waxaan ka hoos bixinay macnaha kanaalo ummadda meelo fogfog biyaha u geeya liajli daalika ayaa alxamdulilah wax soo saarkii hadda maanta meel fiican uu maraya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay u gaarsiin lahayd waxyaabaha muhiimka ah ay ummadda u baahan tahay taasoo horseeda in dadku ay noqdaan kuwo isku filan oo aan gacmaha u horsan shisheeyaha ganacsiga soomaalida ee nairobi ayaa waxaa saameyn ku yeeshay cudurka korona mahad ayaa faahfaahinaya soomaalida ku ganacsata dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ayaa waxaa saameyn ku yeeshay ganacsigooda cudurka koronafirus ganacsatada ayaa sheegaya in sicirka badeecada uu kor u kacay qiimihii wax lagu iibsan jirayna uu hadda ka sarreeyo kii hore magaceyga waxaa la dhahaa khadar aadan waxaan dukaanka ku leeyahay xaafadan california niyahu wuuna saameeyey korona aad buu noo saameeyey ganacsiga hoos buu u dhacay waddanka dhaqaalihiisa hadda waxaan ka raja qabnaa inuu dib u soo laabanayo lacagii hore ee dhalaabada kusoo qaadan jirna oo kale hadda kuma soo qaadano qiimihii aad buu u kacay dhanka kale dadka wax ka iibsada suuqyada ay ku ganacsadaan soomaalida ku nool xaafadda isli ee dalka kenya ayaa sheegaya in maciishadu ay qaali noqotay qiimihii alaabtii badeecadii kor bay u kaceen haddana magaaladan ku noolahay oo nairobi tahay maciishadana kor bay u kacday waqti xaadirkan hadda halaayo culayskii weli wuu jiraa weli maciishadii dadka weli ma la qabsanin sidaa og tihiin maciishada maalin walba waa isbedelaysaa hadda maantadan aan kula hadlayo sokorta maanta waxaa la gadayaa boqol iyo toban kiiladii marka hore intii covidku imaanin waxaa la gadaya siddeetan shilin sagaashan shilin wakaa sidaa arkays weli maciishadu kor bay usii socotaa weli ila qabsiga weli ma la yeelan anaga magaciga yaan cabdi baa layidhahaa ciishada aaday u kacsan tahay raashinka hadda sida hore iyo hadda suu yahay farqi weyna u dhexeeyo waana qaali covid nineteen suu u imaaday horta maciishada walaa aaday u kacday hadda sokortoo kale saliidoo kale qaali ay maraysaa waddanka kenya ayaa waxaa ku nool ajaanib fara badan kuwaasoo cudurka korona ka soo qaadaya daafaha caalamka waxaana dalka kenya ugu dhintay cudurkan tobannaan qof oo soomaali ah halka dadka kale ee ku nool dalkaas una dhintay cudurka ay ka badan yihiin kuwa soomaalida warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan waxaa sii kordhay khasaarihii ka dhashay qarax xoogan oo ka dhacay magaalada gotemberg ee dalka sweden ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa la geeyey cisbitaalka ka gadaal markii shaqaalaha dadamiska ay ka saareen dadkii deganaa dhismaha afhayeen u hadlay cisbitaalka la geeyey dadka dhaawacmay ayaa sheegay in saddex haween ah iyo sidoo kale nin rag ah laga daweeye dhaawacyo halis ah halka booliiskuna ay sheegeen inay baaritaan ku samayn doonaan laakiin ma aysan bixin faahfaahin ku aadan dhacdadan raadiyaha rasmiga ah ee dalka sweden oo lagu magacaabo s r ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad shan iyo labaatan qof la geeyey cisbitaalada ku yaala qaybaha kala duwan ee magaalada gotembereg taasoo dhacda xeebaha galbeed ee waddanka sweden waana magaalada labaad ee ugu weyn waddankaas hay-adda difaaca rayidka ayaa iyadana waxa ay sheegtay inay ku howlan tahay daadgureynta dadka deegaanka waxayna meesha ka saartay warar sheegaya in dabkani uu ka bilowday gaas laakiin waxa ay diiday inay saadaalisa waxyaabaha sababay qaraxa ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaal xawaarihiisu aad u sarreeyo taasoo noqonaysa tijaabadii saddexaad oo ay sameeyaan muddo bil gudaheeda warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa